ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayno waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda biyaha ee dalka oo xilkii haysay iska casishay shir madaxeedka xeerilaalin waa shir sannadeedka xeerilaalinta soomaaliya oo muqdisho ka socda iyo madaafiic lagu garaacay degmada baraawo oo doorasho ay ka socoto duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca ah taariikhdan waa sagaalka bisha labaad labada kun labaataniyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa maanta xilkiia ay dowlada dhexe u haysay iska casishay wasiirka wasaarada biyaha waraabka iyo fayadhowrka sisili karuuki haweeneydan ayaa waxa ay go-aanka qaadatay ku salaysay in ay dooneyso bisha sideedaad ee sanadkan ay u tartanto ama ka mid noqoto musharaxiinta jegada barasaabka ismaamul goboleedka indharwa waxaa kasii horeeyey oo shalay iscasilay wasiirka wasaarada dowlad wadaajinta charles kiter aadan maxamed oo ahaa wasiirka jaaliyadaha bariga afrika iyo dhigiisa wasaarada badaroolka iyo macdanta john mies kiter ayaa u tartami doona xilka gudoomiyaha kirijo aadan maxamed xilka gudoomiyaha mandheera halka uu sidoo kale john muyees u tartami doono xilka barasaabka ismaamul goboleedka turkana gabadha hadda iscashishay ayaa madaxweyne uhuru kenyaata uga mahad celisay fursadda uu siiyey in ay shacabka u adeegto shir jaraa-id oo ay maanta qabatay ayay ku sheegtay in iscasilaadeeda ay imaaneysa kadib bilooyin ay waday wadatashi ay la yeelanaysay shacabka ku nool dowlad deegaanka yandharwa sidoo kale waxaa iscasilay chris obore oo ka mid ahaa xoghayayaasha maamulka sare ee wasaaradda gaadiidka sidoo kale lawrency cranja oo jegadaasi ka hayay wasaaradda waa wasaaradda warshadaha waxay mas-uuliyiintan u kala tartami doonaan xilalka barasaabyada ismaamul goboleedyada kisii iyo sidoo kale nakuru maadaama maanta ay ku beegan tahay taariikhda kama dambaysta ah ee uu haysto shaqaale dowladeed ee doonaya in uu ku biiro saaxadda siyaasadeed waxaa la filayaa in saacadaha soo socda xafiisyada ay baneeyaan saraakiil kale oo dowladda ka tirsan iskuduwaha cusub ee dowladda dhexe ku matala gobolka waqooyi bari jemes kianda ayaa waxa uu sheegay in uu qorsheynayo sidii gobolkaasi looga dabargoyn lahaa falalka amni darrada oo argagixisadu ay ka mid tahay dhowaan ayaa loo magacaabay xilkan wuxuuna bedelay xubintii halkaasi dowladda ku matalayay oo loo wareejiyay xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha ee nairobi kenda oo horey u hogaamin jiray howlaha amniga ee caasimada dalka ayaa sheegay in shacabka laga doonayo in ay mas-uuliyada buuxda iska saaraan difaaca dalkooda oo ay xogayaha waa xogaha shaqsiyaadka ay ka shakiyaan la wadaagaan ciidamada amniga si tallaabooda habboon looga qaado waxa uu sidoo kale iskuduwuhu sheegay in ay kaalin ku leeyihiin sirdoonka looga hortago falalka argagixisada ah dadweynuhu sidoo kale iskuduwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari ayaa gudoomiye xaafadeedyada iyo ku-xigeenadoodaba ku amray markasta inay ku sugnaadaan ayna ka shaqeeyaan meelaha ay dowladda ku og tahay waxa uu sidoo kale wacad ku maray in tallaabo sharciyeed ka qaadi doonaan gudoomiye xaafadeedyada amaba ku-xigeenadooda kasoo taga tuulooyinka loo xil saaray oo usoo wareega magaalooyinka waaweyn qarashaadka waxbarashada ayaa laga bixiyey ardayda danyarta ah ee ismaamul goboleedka wajeer sida uu kusoo waramaya cabdiraxmaan mucaawiye
abaarta ka jirta dalkani ayaa saameyn lixaad leh ku reebtay xoolodhaqatada waalidiin badan ayaa walaaca xoogan ka muujiyeen waxbarashada carruurtooda cumar saalax oo ah musharax u lalamaya xilka xildhibaanimo ee degmo baarlamaneedka cildhaas ayaa lacagaha waxbarashada ka bixiyey arday ka soo jeedaan qoysaska danyarta isagoona sheegay in muhiim ay tahay in la caabiyo carruurta ka soo jeedaan qoysaska saboolka ah oo aanan awoodin lacagaha waxbarashada qaar ka mid ah waalidiinta ardaydaasi dhashay ayaa ka warbixiyeen dhibaatada xagga fiiska ama lacagaha waxbarashada ka haysatay waxa ayna u mahadceliyeen mister cumar salaad oo lagu nanayso cumar d c iskuulka abaara aa ka jira ilmuhu waa ka baxsan weyn ilmuhu waa ka baxsan weyn damaare iyo ereen ku nooleena wixii waa naga be-een ilaaha ma hadda iskala ninkii barka nagarab qabto ma hadda weyna u celinaynaa hada in sor noogu sii wado noogu bixi waa jecel waa intaas ugu hadla kanaa anigu waxaa la yidhahdaa cabdi cabdulaahi kulow waa nin reer wajeer annahay haddana waxaan joogaa wiilkaa liigu soo fiijiyey makroor secondary school wiilkii qarib wiilkaas bannaanka iga joogaa khayr allah sii nin la yidhahdaa cumar xaaji salaad khayr allah sii wiilkii ii soo waday maanta ii keenay lacagtii iga bixiyey iskuulka ilaa iska dhammayna anaa lacagtiisa bixinaa dhah khayr allah sii ninkaasaan u mahad celinaya aad iyo aadaan ugu mahad celinaya khayr allah sii meeshiiska oomanta allah kaa waray waalidkaada janno allah geli insha allahu meel alla meesha rabtana oo meel nabad allah ku geey insha allahu khayr in allah ku sii wax walba allah ku sii meesha u baahanta allah ku sii insha allah waxaad doonaysaan allah si fudud kugu sii ilaahay idinkiisa aad iyo aadaan maanta kurbad ay ii hayso kurbad ii hayso waa iga qaaday wixii kurbo oo ku hayna allah kaa qaada maxamed nuur dhicisaan lidhahaa maanta waxaa dhacday walaalkayn inaas noogu imaada iskuulka secondary ceelnuur oo layidhaha cumar xaaji salaad baa la yidhahdaa ilmabaas nooga bixeeyey fiiskii iyadoo abaar jirto macnaha xoogo koono ay noogu jirto walaalkayn boqolkiiba boqol waa ku mahadsanyahay waanu mahad celinayaa warkayda intaan isku gaabanya dhib baan kalo abaarta ilaahay baa keenay ilaahana bixin kara la keenayay waxaa weeyaan xoolihii waa iska dhammaadeen alxamdulilaahi waddanka abaar baa ka dhacday lacaglaan baa ka dhacday walaalkayn baana saaciday ilaahay baa mahad iska leh walaalkaynna waa ku mahadsan yahay asagoo nooga bixi ilmaha fiiska si kastaba ha noqotay arday tiro badan ayaa guryaha u joogaan lacagaha fiiska oo aysan helin iyadoo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo cid walba oo taakulayn kartana loogu baaqay in carruurta qoysaska danyarta ah ka soo jeedo ay ka caawiyaan dhanka waxbarashada cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer cabdiraxmaan uu mahadsan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkai xaduudaha wadanka ee i b c ayaa cadeeyey in wakiilada deegaanada hoose ee dalka ee doonaya inay u tartamaan jagooyinka kale aan looga baahnayn in ay maanta xafiisyada baneeyaan gudoomiyaha i b c ufula jabakaati ayaa soo saaray bayaan uu kaga jawaabay jahwareer ka dhashay bedel waa hadal uu jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka wadanka justin mutore kadib markii mutore uu wakiilada u sheegay inay xafiisyada baneeyaan ayaa waxaa taasi kasoo horjeestay dalada m c eyada ee kaaf sidoo kalena waxa uu sheegeen in ay shaqooyinkooda sii wadanayaan madaxa i b c ayaa xusay in wakiilada daneynaya inay bisha sideedaad u tartamaan xildhibaannimo in ay xafiis ka baneeyaan ka hor inta aanan dokumentiyadooda u gudbin sarkaalka guddiga doorashooyinka ku matalaya maareynta codeynta madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa hogaamiyaasha siyaasadeed ku booriyey inay mudnaanta koowaad siiyaan ka shaqeynta danaha shacabka ayna ka horumarin kuwa iyaga u gaarka ah waxa uu xusay inay lagama maarmaan tahay in mas-uuliyiinta iska ilaaliyaan kala qeybinta bulshada iyo adeegsiga aflagaadada xili uu kulan la qaatay madaxda ismaamulada gobolka xeebta ayuu madaxweyne kenyaata ku celceliyey in haddii aynan midnimo jirin ay adkaanayso in wadanka uu horumar wax ku-oola ku tallaabsado madaxweynaha ayaa dadweynaha kula teliyey inay si aada uga fiirsadaan shakhsiyaadka ay u dooranayaan xilalka kala duwan ee hogaanka waxa uu carabka ku adkeeyey in siyaasad xumo aan lagu xallin karinin caqabadaha wadanka ka jira ee saboolnimadu ay ka mid tahay Wananchi lazima mjiulize, mwatakaje? Mwataka umoja na maendeleo kama haya ambaye itatusaidia kuondoa umaskini katika nchi yetu na ku- kuwa na nchi ambao wananchi wako na afya nzuri, barabara njema, stima, industries, ama mtataka porojo ya kuja hapo kupiga piga kupiga piga porojo porojo porojo ya? na porojo haimalizi umaskini porojo haitibu kansa, porojo haijengi barabara. Shauri yenu, kila mtu ako na haki ya kufanya vile ataka, lakini Wakenya mjiulize, ni barabara gani ambayo tunataka kupitia? Na bado kuna wengine wanasema ati hatustahili kufanya kazi pamoja. Tuendelee na malumbano ambayo haisaidii mutu. Nchi siyo ya mtu binafsi, nchi ni vitendo ambavyo vinabadilisha maisha ya wananchi.
maanta ayaa si caadi ah loo isticmaalayaa wadooyinka magaalada Mombasa ee gobolka xeebta kadib markii shalay meesha laga saaray amaro horey loo shaaciyey maxamed cabdi bootaan ayaa dhammaystiraya waxaa caadi kusoo noqday maanta oo arbaca isticmaalka wadooyinka magaalada mombasa kuwa halbowlaha toddobaad kadib markii dowladda ees maamul goboleedka mombasa ay soo saartay awaamir la xiriirta qaabka wadooyinka loo isticmaalayo iyadoona ka dhigtay qaar ka mid a wadooyinka kuwa hal dhinac u jihaysan bedelkii hore iska hor imaan jireen arrintan ayaa waxa ay keentay cabasho xoogan iyadoona ururka bulshada rayidka ee lagu magacaabo fast action movement ay ku baaqeen maanta oo arbaca in ay dibadbax dhigi doonaan laakiinse dowladda ismaamul goboleedka mombasa ayaa amar ay soo saartay shalay waxa ay ku sheegtay in arrintaasi ay ka laabatay gudoomiyaha ururkan fast action saalim karama ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in la qaaday waxyaabihii ay ka cabanayeen islamarkaana dibadbixii ay ku baaqeen iyaguna ay baajiyeen laakiinse waxa uu sheegay in khasaaro naf iyo maalba isugu jira in intii ay waddada xirneyd ay ka dhacday magaaladani mombasa bartamaheeda isagoona saalim karaama sheegay in laba qof ay geeriyoodeen lix qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii qaabka wadooyinka loo isticmaalayo dadka ku cusub magaaladani mombasa ay arrintani ay saameyn ay ku yeelatay
kuna wale ambao waliathirika na mikasa ile, kuna watu ambao waligongwa na zile tuktuku, kuna watu sehemu za bondeni, watu karibu sita takriban, na wawili walifariki kulingana na watu vile wanavyosema, lakini sisi twasema county government wamejikomiti jana kwamba walikosea. Kwa hivyo ni jukumu lao kuwakompensate hawa watu ambao waliathirika na ile majanga. Pili, nataka niwaambie county government, hii ni fundisho. Watu katika mataifa mengine wanaiga matukio yakitokea, ndio wanapata funzo. Kwa hivyo sisi tuwaambia funzo hili limetokea la barabara kutia watu hasara, sidoo kale qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka magaalada mombasa ayaa iyagoo arrintani ka hadlayay hadaladoodii waxaa ka mid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu toddoba biri waddada xirneed aadaan u rafaadnay maantana allah- allahan u macadiilinayna alxamdulilah ilaa mahad iyo shukri iska leh intaas kadibna wasiirka howl fiican u qabtay isagana waa u mahad celinaynaa marka ilaaha mahad u sugan tahay alxamdulilah calaa kulli xaal arrintaan culays weyn ay nagu qabatay meel aan marnaan wayne isbitaal ma tegi kartid magaalada ma tegi kartid waxaad iska soo wareeganaysaa باكستان meesha konton shilin isku tegi jirtaa boqol iyo konton lagaa qaadaa tugtug marka aadaan u rafaadna wigala soo dhaaf waxaan joogaa mombasa qaas ahaan majengo Eh, waddadan waxay xirneyd toddoba beri camal ay xirneyd Eh, marka waxaa jirtay mejan inuu macnaha ka dhacay waxoogaa wareeg dheer way meesha xataa la aadi jiray oo magaalada annaga waxaan ku ganacsanaa magaa waxaan ku ganacsanaa hoteelkaana hortiina maqaaxadan gawaaridii inta mari jirtay xataa waa la gooyey in waqti oo waxoogaa waxay noqotay yar cakiran marka wasiirka furay meesha uu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol
tilaabadan ay dowladda islaamul goboleedka mombasa ay qaaday ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli uu saddexdii maalmood ee ugu dambeysay magaaladani mombasa oo ku sugnaa madaxweynaha dalka mudane uhuru mogai kenyatta iyadoona ay qaar ka mid a bulshada magaalada mombasa ay sheegeen in tilaabadan dowladda islaamul goboleedka mombasa ay haatan ku qaaday amarkeedii hore uusan ka lug marnayn amar ka yimid madaxtooyada sida uu qabo mudane kamau oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha gema ee ka soo jeeda bartamaha dalka oo si gaara ula hadlayay warbaahinta haysta wote mgeni amepata jamu imekuwa mrefu kubwa sana. Kwa haya yote tunashukuru Uhuru Muigai Kenyatta, president wetu, amewaziri Mombasa kutoka juzi na kutoka jana tumemwona mabadiliko. Mungu ampatie uongozi mrefu, kwa maana vile tumeona tumeona ajabu.
maxamed cabdi bootaan warbaahinta haysta magaala xeebeedda mombasa
Waaxda dambi baarista dalka ayaa waxa ay qoraal ay soo saartay ku sheegtay in gelinkii dambe ay shalay ciidamada amniga ismaamulka Nairobi toogasho ku dileen xubin ka tirsan Burcad la magac baxday Katombi oo dadweynaha dhibaatooyin u geysata qof Burcad ah ee ay saraakiishu dileen ayaa sidoo kale ee loo garanayay Fadila Gaza waxaana la dilay kadib markii isaga iyo saaxiibkiis ay telefoonka gacanta ka dhaceen shakhsi wadada marayay kadibna ay isku dayeen inay baxsadaan saraakiisha oo xiligaasi roondo sameynayay ayaa falkaasi ka falceliyey waxaana rasaasa isweydaarsadeen burcadda ay keentay in mid kamida u dhinto ninkan ayaa kamid ahaa burcad ka kooban afar xubnood oo bishii labiyo tobnaad ee sanadkii hore ay saraakiisha ammaanka rasaas isweydaarsadeen xaafadda madeera ee nairobi waxaa maalinkaasi ciidamadu ay dileen horjoogihii burcadan saraakiisha dembi baarista ee ka howlgala deegaan baarlamaaneedka istarehe ayaana waxa ay xubnaha kale ee burcadda ugu baaqeen in laamaha amniga ay isku soo dhiibaan ka hor intaan la cirib tirin dhiise ayda ayaa intaasi ku dartay in goobta laga fuliya howlgalka sidoo kale laga soo helay hubiyo rasaas dhowra guddiga xuquuqul aadanaha ee dalkani kenya k h r c ayaa ciidamada booliiska ee wadanka ku booriyey in ay dedejiyaan baaritaanada kiis faraxumeyn ah oo lagula kacay arday wax ka barata dugsiga sare ee ekunas ee magaalada ta nairobi qoraal guddigan uu soo dhigay barta rasmiga ee twitter-ka ayuu ka codsaday in dhibanaha la faraxumeeyey la siiyo daryeel caafimaad oo wanaagsan iyo sidoo kale in booliiska ay sameeyaan baaritaan deg dega islamarkaana cadaaladda la horkeena kuwii dembiga lahaa wararka ayaa intaasi ku daray in qaar ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barata dugsigaasi shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka mudaharaadeen falka faraxumeynta ee lagula kacay mid ka mid a ardayda waalidiinta ayaa ka dibadbaxay in maamulka dugsiga uu qariyey dhacdadan hase ahaatee guddiga xuquuqul aadanaha ee kenya oo arintan soo dhexgalay ayaa codsaday in lasii daayo dhammaan dadkii loo xiray dibadbaxa guddiga k h r c ayaa dhanka kalena waxa ay sheegeen in xarumaha waxbarashada ay ka mamnuuc tahay gaboodfallada ka dhanka ah ee baniaadanka oo faraxumeynta ay ka mid tahay sidoo kalena in la qariyo kiisaska noocaasi ay dembi tahay
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhagayso star f m
waxaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka socda shirweynaha waaxda xeer ilaalinta qaranka soomaaliya oo sanad kasta hal mar la qabto gudoomiyaha maxkamada sare ee soomaaliya baasho yuusuf axmed xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud wasiirka cadaalada ee dowlada federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar xubno ka tirsan xeer ilaalinta maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qeybgalaya shirkan shirka inta uu socda ayaa waxaa sidoo kale jiri doona doodo iyo cilmi baaris kala duwan oo lasoo bandhigi doono waxaana uu soconayaa muddo laba cisho ah gabagabada shirka waxaa la filayaa in laga soo saaro warmutiyeed ku saabsan waxyaabaha madaxdu ay ka hadleen ee shirka ku saabsan waxaa xeer ilaalinta u qabsoomay halka ay hiigsanayso wararka ka imaanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in tiro madaafiic ah maanta lagu garaacay xarunta madaxtooyada maamul goboleedka hirshabe waa maamul goboleedka koonfur galbeed ee magaaladaasi halkaasi oo ay ka socoto doorashada xildhibaano ka tirsan golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana ka dhashay khasaare kala duwan sida warbaahinta guduhu sheegayso madaafiicda ayaa ku dhacay goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooda hal qof saddex kalena way dhaawacmeen wariyaal ku sugan gudaha degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa warbaahinta gudaha soomaaliya u sheegay in khalqal amni laga dareemay degmada baraawe islamarkaana saameyn ay ku yeesheen howbiyayaashaasi xaalada magaalada baraawe ayaa gashay muddo saacado ah jawi kale halkaasi oo maantay lagu dooranayay toddoba kamid ah xildhibaanada golaha shacabka dhanka kale ciidamada militariga iyo nabad sugidda soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan oo al-shabaab ka dhana ka fuliyey deegaano hoostaga degmada garbahaari ee xarunta gobolka gado guutada waa ciidamada guutada tobnaad ururka kontonaad ee qeybta afartan iyo saddexaad ayaa si gaara howlgalka ugu fuliya tuulooyin dhowr ah oo garbahaarey hoostaga oo al-shabaab xubno ka tirsan horey loogu arkay taliyaha guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad gaashaanla warfaha sheekh aadan faroole oo faahfaahiyey howlgalka ayaa sheegay in ciidamada howlgalkaasi aaga ay ka fuliyeen uu ahaa meelo mararka qaar lagu arki jiray xubno al-shabaab ka tirsan islamarkaana shabaabku ay isaga baxeen kadib markay ka warheleen howlgalka ciidamada ee kusoo wajahan howlgalka ciidamada xooga soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka gado ayaa kusoo aadaya xili la filayo in dhowaan degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacbiga wasiirka beeraha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle kana mid ah xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay maxamed cumar cimow ayaa waxa uu ka hadlay tuulooyin ka tirsan degmada balcad oo uu sheegay in al-shabaab ay gubeen islamarkaana dadkii halkaasi ku nool ah xaalado adag oo dhanka nolosha ah ay wajahayaan wasiirka beeraha maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in gubitaanka tuulooyinka ay shabaab ka dambeeyeen waxaana uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in la caawiyo dadka xaaladu ay ku adag tahay ee tuulooyinkii iyo goobihii ay ku noolaayeen dabka la qabadsiiyey shirkaga jira wuxuu ku saabsan yahay laba degaan tuulo ee ku taala hir shabeelle gobolkiisa shabeellaha dhexe khaasatan degmada balcad ee la kala yidhaahdo mukadheere iyo mareerey oo loo geystay dhib xaddaaf ah la gubay dadkii maanta ku noolaa deegaankaasi ama tuulooyinkaasina ay ka soo barakaceen ayagoo haddana dhibkaasi ay geysteen dadkii dadka u dilayay maxaad u nooshahay oo ay ahaayeen dadkii nabaddiidka ahaa hadda dadkaasi masaakiinta ah ee deegaanka degganaa ee ku noolaa ee tuulooyinkaas reer mukudheere iyo mareerey waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ay ugu horeeyaan dawladdii hirshabeelle dawladda dhexe iyo federaalka wasaaraddii gargaarka iyo maareynta musiibooyin iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan dal iyo dibadba ganacsato shirkadooyin hay-ado cid alle cidi alla wax u dhiibay in ummaddaasi maanta ay u soo gargaaraan una maciinaan garab siiyaan maxaa yeelay maanta xilliga hadda la joogo oo xilligii tacabka loo diyaargarooway ahaa ee tuulooyinkoodii laga gubay ma haystaan maanta wax hooy ah ma haystaan maanta wax caafimaad ah ma haystaan maanta wax nolol ah ma haystaan wax kuleelka ay ka galaan habeenkiina qabowga ka galaan saas darteed waxaan leeyahay ayadoo ummadda soomaaliyeed weligeed bay isu gargaari jir isu garabsi jirtay isu gurmin jirtay in ummaddaasi maanta meesha ku soo barakacday ee u soo barakacday degaanadii u dhow sidii degmadii balcad dadkaasi intaa la eg markee labada tuulo ama labada degaan ayaaba waxay u dhigmaan degmo oo kale ma xamili karto way dadaashay way kumaadsan tahay degmada balcad waxaana leeyahay dadaalka ay ka qaadatay iyo kaalinta iyo soo dhoweynta iyo dadkii daryeelkii way kumahadsan yihiin haddana miday kaafin karta ma aha xataa dowladda hirshabeelle kuma filnaan karto waxaan leeyahay iyadoo la iska kaashanaya dowladda hirshabeelle oo uu madaxweyne ka yahay cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo shacabkiisa labadiisa gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexeba ee dadka ku nool dowladdii federaalka wasaaraddii gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibid waxaan ku celcelinayaa in ummaddaasi ay helaan loona gargaaro hooy haddii ay noqon lahayd marakaneeco haddii ay noqon lahayd tendhooyin haddii ay noqon lahaayeen cuno haddii ay noqon lahaayeen daawooyin haddii ay noqon lahaayeen caafimaadkii iyo waxyaabihii oo la xidhiidhay howlaha nolosha waxaan leeyahay ummaddaasi mar labaad mar saddexaad meel kasta ummadda soomaaliyeed oo joogto dal iyo dibidba iyo ganacsatada ilaahay waxu dhiibey iyo hay-adihii shirkadaha ilaahay waxu dhiibey inay dadkaasi u maciinaan una gargaaraan
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawo oo weheliyey madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas yuusuf axmed hagar dibageed ayaa maanta kulan la qaatay maamulka gobolka hiiraan iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka waxaa kulanka warbixin looga dhageystay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan iyo kan degmooyinka waxaana laga warbixiyey xaalada nololeed ee ka jirta deegaano iyo degmooyin gobolka ka tirsan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey xaalada abaaraha ee gobolkaasi si gurmud dadka loo gaarsiiyo madaxweynaha ayaa qahday in gurmud biyo dhaamin iyo gargaara la gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanada gobolka hiiraan ku sugan wuxuu ugu dambeyntii faray maamulka gobolka in si deg deg ah ay kaga shaqeeyaan amniga iyo xasilinta magaalada beledweyne ka hor inta aan waa lagana hortago falalka amni darada ah ee magaaladaasi ka dhaca mawliid iminka aan qodobada dibadda ka codsado mahadsaned faaduma waxaa lagu soo waramaya in askari u dhashay dalka suuriya lagu dilay halka shan kalena la dhaawacay kadib markii israa'iil ay weerar ka geysatay meel u dhow magaalada dimashaq militariga israa'iil ayaa gelinka hore ee maanta qiray inuu gantaal ku duqeeyey xarumo ku yaala siiriya wakaalada wararka ee dalkaasi ee sana ayaa ku waramaysa in gantaalada laga soo tuuray dhanka buuraleyda israa'iil ay haysato ee golan heights waxaa maanta xilalkooda loo dhaariyey xubnaha golaha wasiirada ee dalka peru xafladda dhaarinta waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha waddankaasi pedro castillo oo lix bilood ay ka hor hogaanka qabtay golaha wasiirada ee la dhaariyay ayaa lagu sheegay kuwii afaraad muddo lix bilood gudahood ah maadaama uu madaxweynaha marar kala duwan wajaha isku dayo xilka looga qaadayo oo uga falceliyay isku shaandhayn uu dhowr mar uu sameeyey ugu dambeyntan waxaa lagu soo waramayaa in maxkamadda caalamiga cadaaladda i c j labada doornimo ee maanta ay go-aan ka soo saari doonto dacwad u dhexaysa wadamada d r c iyo uganda jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ee d r c ayaa dalbanaysa in la siiyo magdhow lacageed oo dhan kow iyo toban bilyan oo dollar maadaama intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan sideed ilaa iyo labada kun iyo saddexdii ay sheegaysay in dowladda uganda ay dagaal saameyn ka soo gaaray d r c ay geysatay wixii kusoo koroo dib ayaad kala socon doontaan dibida kugu celiyo faadim ibraahim fariinta coronavirus iminkana gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo socdo ama gacmo nadiifiyaha loo yaqaana hand sanitizer fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari